iyadoo maalmo kooban naga xigaan maalmaha ciidulfitriga ayaa gabdho ku shaqeeya xirfadda cilaansaarku waxa ay heryaha barakacyaasha magaalada dhuusmareeb ka bilaabeen inay caawiyaan qoysaska danyarta iyagoo gabdhahooda yaryar u samaynaya cilaansaar lacag la-aan ah si lamid ah kuwa kale si ugu ciidaan maalmaha ciida mid ka mid ah haweenka ku nool kaamka arlaadi ee magaalada dhuusmareeb ayaa ka mahad celiyey shaqada quruxda badan ay u qabteen gabdhaha bartay xirfadda cilaansaarta kaas oo ah inay ka caawiyeen inay caruurtooda u mariyaan cilaansaarka maalmaha ciida
kaam arlaadiyaan joognaa gabdhaha maasha allah oo ciidan aad iyo aad farxadda ciidda noogula qaybsaday caruurta yaryarka cilaanka noogu saaray oo waxaan ugu mahad celinaynaa waa mahadsan yihiin walaalaheena garabkana siimaada mahadcelin ayaan u celinaynaa iyo maadaama aan kaam arlaadi degannahay oo aan ku noolnahay caruurta yaryarka wax cilaan noogu saara ciidihii hore ma aan helin balse ciidan maasha allah waa nagala faa'iidaysteen kheyr allah siiyo dhanka kale mid ka mida gabdhaha sameeyey cilaansaarka bilaashka ayaa ka hadlay waxyaabihii ku dhaliyey in ay sameeyaan arrintan maanta waxaa soo booqanay kaam arlaadi aninkoo ku socono saara beauty waxaan ugu talagalnay kaam arlaadi waxaa ku nool hooyooyin aan u awoodin ciyaalkooda inay ka bixiyaan maalinta ciida cilaanka waxaana isku soo xilqaanay anakoo ah tiam saara beauty inaan u saarno cilaanka oo firii ah si ay maalinta ciidda uga qayb qaataan farxadooda si ay asaagooda ugu faanaan alxamdulilaah ilaahay mahaddaas u sugnaatay inaan maanta meeshaan imaano qaabidna dadkan quruxda badan si maxay ahayto maalintooda farxadda aaday ugu noqoto waa markii ugu horreysay ee gabdho ku shaqeeya xirfadda cilaansaarka ay xeryaha barakacyaasha magaalada dhuusumareeb si bilaash ah ciidda ugu marinayaan caruurta danyarta ee ku nool xeryaha barakacyaasha